بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد إن علم وحا إنه دماضي عشر كيني أين كسو قاذني إن كسو وربحني مع المعرفة والنكفة macrifadu waa imise qaybood culimo su-aasha nacam waa imise qaybood macrifadu lixdaa bal noo tiri waa damaa'irta kow calamka waa laba ismu ishaara waa saddex ismi mawsuul waa afar kii asha watay waa shan shantaa ka loo idaafeeyey masalan haddaan idhaa qalamu bintin haddaan idhaa saw macrifo maaha qalinkaas qalamu bintin saw mudaaf maaha horta qalamu bintin qalinko waa mudaaf haye macrifo maaha lakin oo maxaa diiday bintin taasaa nakiro ah kol hadday bintadii nakiro tahay oo shantii aynu soo dhiganay mid kamida ayna ahayn macrifo ma noqonayo shukran waa caynka waa sidaad u sheegtay wey jazaka allahu khayra nacam saaxiibkaa ayaa istaagaya macrifada ka ugu macrifaysan ii sheeg bacda lafdi اljalaala macrifada yaa ugu macrifaysan bacda lafdi اljalaala waa damaa'irta yaa ku soo xiga ka ashawatay kay ka ashawatay marka ashawata bal ka warrama culima qolada gruubka dhinacan waa martabada imisaad waa martabada shanaad baa lagu yihi ka ashawataa الضمير ومرتبة كوباد مرتبة اللباد وايو والعلم وعين كاوي مرتبة الصدحات وايو مرتبة الصدحات اسم إشارة شكرا اسكفر اسم علم نكرضو مكالا نكريسان تاي مثل نكرضو وايس كوميدون أي الشيخ يوسف ويكالا نكريسان تاي بل بل لفظي بان كوش شيخ يكا نكريسان يشيخ haddaan idhaahdo insaan iyo xayawaan yaa nakiraysan insaan iyo xayawaan yaa nakiraysan labaduba mayna nakiro wada ahayn xayawaan baa sii nakiraysan waayo xayawaan muxuu koobsanayaa noolihii oo dhan baa soo gelaya ama insaan ha ahaado ama xoola ha ahaado ama wax kale insaanna insaankii waa quru ku egyahay shukran aad baad umahadsan tahay sheekh nacam qoladeena dhinacan sheekh maxamuud sheekh maxamuud waxaan sheekh kaa rabnaa layliskaaba hadda ka soo yaro shaqee markaan idhaha maa xayayta ilaa iyaaya waa afar kelmadood laba waa macrifo labana macrifiya nakiro toona ma aha waa shan kelmadood baan doonayaa laba waa macrifo labana macrifiya nakiro toona ma aha midina waxa weeyaan laba waa macrifo saddexna macrifiya nakiro toona ma aha balii tafsiili markaa maa xayayta ilaa iyaaya tusaalahaasi wuxuu ku yaalaa laba boqol iyo saddex iyo konton bajka ah macrifo maaha nakirana ha macrifiya nakiro toona maaha mad waa ko ما حييت إلا إياي حي حي حي حيينا حيي ونكرة هيك ورم علمه حيي معرفية نكرة أنا ما أقول أدو فعل بيها حيي هذا حييت كتبت أو معرفة وقيبتي مركا معرفة قيبه هيجي may macrifada qaybaheygii ma waa qaybtay lix baynu dhiganay calamkiiba ya waa damaa'irtii haye ila haye oo macrifiyana kaga toona maaha mise waa macrif iyaaya waa macrifada qaybtee qaybtee dama jazaka allah khayr iska fadhiiso sheekh cashirkeenii baynu toos u bilaabanaynaa su-aaluhu way iska koobnaadeen maanta aqsaamulcalam baynu ka bilaabaynaa waxaa laga yaabaa macrifada markaan sheegayay lixda qaybood qayb baa calam ahayd inaad isweydiinayseen calamku waa maxay war calamow maxaa tahay calamkii baynu halkan ku arkaynaa hadduu qaybihiisa tahay iyo haddii ay tacriifkiisa tahay iyo haddii ay xukunkiisa tahayba calamkii baynu halkan ku arki doonaa aqsaamu lcalam ereyga calam ah culima marka laga hadlayo alcalam marka laga hadlayo in qaybihiisuun laga hadal calamku luqadda waa buurta buur baa horta calam la yidhaahdaa qur-aanka waxaa inoogu jirta aayad qur-aanu rabbi ku leeyahay kaan aayad qur-aanu rabbi leeyahay kalaclaam kalaclaam waa kaljibaal oo kale oo calamku waa buurta markaa magacaaganina sida buurta oo kale ay u muuqato ayuu u muuqanayaa oo qofku dee magaca sidaynu ognahay hebel wuu magac dheer yahay baynu nidhahnaa siday buurta u muuqanayso magacu markaa u muuqanaya alaclaam huwa ismun waa ismi calamku yucayinu wuxuu caddeeyaa almusamaa ka lagu magacaabayo ayuu caddeeyaa bilaa waasitatin waasida la'aanteed ayuu caddaynayaa calamka waxaa lagu tacriifiyaa intaa yar waxaynu nidhi ismun maxaa iga hadhay markaan ismunku idhaahdo ficil iyo xaraf baa iga hadhay oo noqon maayaan calam iyagu ismun yucayinu wuxuu cayimaa almusamaa ka lagu magacaabo ayuu kuu caddaynayaa maxaa iga hadhay markaan yucayinu lmusamaa ku idhaahna nakiro oo dhan laakiin maxaa ila socda ismigii macrifada ahaa macrifada lixdeediiba waa ismun yucayinu lmusamaa bilaa waasitatin baan ku idhi waasito ma jirto markuu musamihiisan uu kuu caddaynayo wax waasito ah oo loo waasitaysanayaa ma jirto waa bilaa waasitatin bilaa waasitatin markaynu nidhaha macrifadii oo dhan baa iga baxday damiirku wuu iga baxay oo damiirku wuxuu ku macrifoobay waa biwaasitati takalumin ama biwaasitati khitaabin ama waa biwaasitati hayba damiirulmutakalim iyo damiirulmukhaatab iyo damiirulgaa'ib baa la kala yidhaahdaa nisbadaa ku jirta ee damiiru takalum aynu leenahay takalumkaa oo hadlidda ah ama khitaabka oo lala hadlidda ah ama haybada oo maqnida saddexdaa sifo ayuu damiirku macrifada ku kasbadaa ismu ishaarihiina culima wuu inaga baxay oo ismu ishaaruhu wuxuu macrifada ku kasbadaa farfiiqa ishaarada ismigii mawsuulna wuu inaga baxay oo ismiga mawsuulna wuxuu macrifada ka kasbadaa silada dambe jaa ladii markaan idhaa eeg darabaka amsi ama akramaka amsi intaa danbuu ku macrifoobay ka asha wataa wuu inaga baxay oo isaguna waasidada asha ayuu macrifada ku helaa mudaafkuna wuu inaga baxay oo mudaafun ileyhiga ayuu ku helaa kolka eeg dhammaan waasiday macrifada shantii kalaba yeesheen laakiin markaan soo qaato calamka calamku waa bilaa waasida baa la yidhaahdaa wuu macrifoobayaa oo kanuu magaca u yahay buu ku macrifoobayaa waasidana ma jirto huwa calamku ismun waa ismi ismiga oo yucayinu kuu caddaynaya almusamaa ka lagu magacaabo ayuu kuu caddaynayaa bilaa waasitatin waasida la'aanteed ayuu kuu caddayni intaasi waxay tilmaamaysaa calamka tacriifkiisii tacriif labaad bay ragga qaarkood ku tilmaameen oo huwa ama calamku maa wudica waa ka loo dejiyo lishaksin shaksi bicaynihi cayntiisa tacriifkan dambe ee ow huwa maa wudica lishaksin bicaynihi qusuur baa ku jira baa la yidhaahdaa tacriif la qaadan kara ma aha tacriifka dambe ka hore ayaa ka fiican kolkaa daa'iman waa inaad qaadataa ismun yucayinu lmusamaa bilaa waasitatin culimo waxaa soo gelaya calamka qaybta la yidhaha calamu shaksiga waxaa kaloo soo gelaya calamka qaybta la yidhaha calamuljinsiga waxaa soo gelaya calamka qaybta la yidhaha ismiga waxaa soo gelaya calamka qaybta la yidhaahdo kunyada waxaa soo gelaya calamka qaybta la yidhaahdo laqabka calamka qaybihiisii oo dhan baa tacriifkaaya ku dhan calamku u qayb qaybsamaa markaa qaybaha nooca tadaakuliga la yidhaha ayuu u qaybsamaa wayanqasimu calamkii wuu qaybsamayaa ilaa halaathati aqsaamin saddex qaybood ayuu u qaybsami biictibaari dalaala xagga macnihiisa markaynu eegno ayuu calamku saddex qaybood noqon waa ictibaaru dalaala xagga dalaalada ayaynu eegaynaa ama macnaha ayaan eegaynaa saddex qaybood buu noqon laqabun waa naanays laqab ka labaadna waa kunyatun ka saddexaadna waa ismun waxaa laga yaabaa ardaygu inuu is yidhaah war ismigaa loo horraysiin jiraye maxaa laqabka iyo kunyada loo hormariyey laqabka iyo kunyada waxaa loo hormariyey waad arki doontaa labadaa tacriifkooga ayaynu u baahan doonaa markaynu ismiga tacriifinayno ismiga waxaa lagu odhan doonaa maa laa yushciru madxan walaa daman walam yusadar biummi biabin wa ummin kolkaa labada la saarayaaba waa labadii kale laqabku waa naanays soomaalidu way taqaanaa laqabka nin waa kii naanays le bay soomaalidu yidhaahdeen nin waa kii naanays leh kolka naanaysta soomaalidu way la baxaanoo way yaqaaniin ama naanaystu ha wanaagsanaato ama naanaystu ha xumaato laakiin naanaysta waa la yaqaanaa kunyada inagu haddaynu nahay soomaalida lama baxno kunyadu waa adiga oo muxamed magacaagu uu yahay oo haddana kunyo ayaad qaadanaysaa la yidhaahdo abu cumar ama abu lays ama abu fulaan baad qaadanaysaa gabadhan faatime la yidhaahdo ama caaisha ayagoo magaceegii caaisha ayo kunyo wax la yidhaha qaadanaysaayo umu cabdilaahi baa caaisha la odhan jiray radia allahu canha laqabun laqab weeyi ka koobaad waa naanays huwa laqabku maa ashcara waa ka ku dareensiiya bimadxin ammaan laqabku ammaan buu ku dareensiinayaa sida zaynu lcaabidiin oo inankii nebi maxamed oo awowga u ahaa sala allahu calayhi wasalam zaynu lcaabidiin waa laqab waayo ammaan buu ina tusay dadka ilaahay caabudo quruxdoodii baa lagu yidhi zaynu lcaabidiin ow bidamin ama cayibuu ku tusaa oo laqabku cayibuu ku tusayaa sida ninkii la odhan jiray anfunaaqa sanhalaadle sanhalaadle kolkaa waa naanays miyuu san weynaatalow oo maxaa sanka hasha loogu siiyey loogu magacaabay sanhalaadle may sidaa ma ahayne hal uu gowracay ayuu dhowr reera buu lahaayo ayuu isyidhi qaybqaybiyo isagoo intuu madaxa soo jiidayo sanka jiidaya ayaa la arkay markaasaa la yidhi waa anfunaaqa sanhalaadle ninkaa reerihii ka beermay oo dhan waxaa la yidhaahdaa anfunaaq reer beni anfinaaqa dhallinyarta carbeed meelaha markay iskugu yimaadiin lagu cawaynayo ee la iswaraysanaya anta minman la yidhaha nin kastiba reerkooga uu ku faani jiray ana min beni fulan buu odhan jiray laakiin ninka reer beni anfinaaqa horta uu aamusi jiray kadibna uu foorarsan jiray hadal yaroo daciifa ayaa ka soo bixi jiray markaasuu odhan jiray ana min beni anfinaaqa anu waxaan nimanka reer sanhalaad la yidhaha reesan halaadle sankaa hasha waxaa laga sawiranayaa weyni iyo daylin qofka sankii soo weynaadaa maaha ammaan ma aha waa soomaalidu weligeed ba isku dhaliishaa oo waxaynu dareemaynaa qofka marka la dhaliilayo waxay odhan jireen labadaa qol iga kiree qofka markay leeyihin sankaagaa weyn war qolalkaa iga kiree bay odhan jireen si kale markay uhadlayaan kolka waxa weeye sanka weyn waa la isku caayaa waa xaqiiqo weyn sanka ay isku caayaan oo dee soomaalida waynu garanayna dhaqan ahaan sanka weynaalku ku jiray waxa kaloo jira waxaa laga sawiranayaa sanka weyn waxa ka soconaya ee siinka iyo duufka iyo waxa ka socda ayaa la sawiranaya kolkaa waxa weye sankii waxaan dee sanhalaadle markii la yidhi waxaan la jeclaysanaynin buu noqday ilaahay wuxuu usoo diray nin xudaya la yidhahay oon sidiisa kala fiicnayn ninkaasu ilahay usoo diray xudaya wuxuu sameeyey ideeya buu yidhi anaa ceebtaa idinka reebaye gabay ammaana buu tiriyo iyaga ku ammaanayo wuxuu yihi min macsharin hum lanfu waladnaabu gayruhumu waman yusaawi bianfi naaqati danaba war waa reer buu yidhi iyagu bartuu sanku ku yaalay dadka kaga yaali waa wejiga sanku horta halku ku yaallaa waa wejiga waa ummadda boordhkeegii buu waa weji bartaasay ku yaalin hum lanfu dadka intaan reer beni anfinaaqa ahayn hum ladnaab buu yidhi waa dabaday ku yaaliin dabada oo magaceegii caadiga aha loogu dhawaaqayo kolka haddaad reer beni anfinaaqa noqon weyday ood reer kale sheegata yaa kuu qarsoon ar magaca kuu qarsoon waayo dee wax kalaa kuu qarsoonaynaan sheegi karaynin kolka waxaa jira ilaahay reerkii uu ka dulqaaday markii dambe magacaa naxdintii ay ka nixi jireenoo marka meelaha la iskugu yimaadee la iswaraysanayo ninku isagoo faanayo madaxa taagaya ayuu cod qawiya soo tuuri jiray markaasuu odhan jiray ana min beni anfinaaqa ninka reer kala sheegtana waxaa la odhan jiray magaca qarsoon ma garanaysaa reerkiina magaca u qarsoon ma garanaysaa kolkaa ninkaasuu ilaahay ku bixiyey reerkaa waxaan uga soconnaa anfinaaqa waa naanays waana cayibay ku tusaysaa sidaa dareemayso zayn alcaabidiin waa ammaan oo waxa weeye waa laqab oo waa naanays wey labadaba waynu haynaa markaa haddaba wax kastaoo laqab la yidhaah ama naanays la yidhaah halkaasay inoo soo gelayaano calamka ayuu inoogu jiraa mas'alada labaad ee calamka uu noqdaa waa kunya kunyada waxaa lagu bilaabaa ab ama ummo ama waxa lamidka a baa lagu bilaabaa abulays baad odhani ama ummu catiya baad odhan abulays ama ummu catiya kunyatun waa kunyo ka labaad huwa maa sudira waa ka lagu bilaabo biabin ab baa lagu bilaabaa oo abulays baad odhan ow biummin ummaa lagu bilaabaa oo ummu cadiya baad odhan kunyada ab iyo ummaa lagu bilaabaa iyagana soomaalidu inta badan lama baxdo qodobka saddexaad waa ismun culima haddaba halkaa ku yardulna eega halkaa ismun waxaan uga socdaa naxwaha markaynu dhiganayna ismigu dhowr macnuu leeyahay la socda haddii ismi lagu weydiiyo ismi hala soo boodinuun ismigu marna ficil iyo xaraf baa ka soo hor jeeda oo waxa ficil iyo xaraf aan ahayn oo dhan baa ismiya marna ereyga ismiya markaynu isticmaalayno waxaa ka soo hor jeeda laqabka iyo kunyada oo iminka maalan abuleyf ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf abuleyf horta ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa saddexda markaad egtiin sow ismi ma aha laakiin calamka marka la joogo ismi odhan maysid maxaad odhanaysaa abuleyf markaad calamka joogto fii baab calam markaad joogto kunyaad odhanaysaa ismigu waa waxa ab iyo ummatoona aan lagu bilaaban ammaan iyo caytoona aan ku tusin ayaa ismi la odhanaya kunyatun huwa maa sudira waa ka lagu bilaabo biabin lafdiga ab abaa lagu bilaabayaa ow biummin ama lafdiga ummo abaa lagu bilaabayaa sida abuleyf oo kale iyo ummu caiya oo kale abuleyf iyo ummu caiya ka saddexaad waa ismun huwa ismigu maa laa yushciru waa ka aan ku dareensiin madaxan ammaan kuma dareensiiyo walaa daman caytoona kuma dareensiiya ammaan iyo cay hadduu ku dareensiin waayo muxuu ka badbaaday laqab buu ka badbaaday inuu noqdo ilan laqabku ama ammaan buu ku tusaa ama cay buu ku tusaaye ismigu waa waxa ammaanna aan ku tusayn cayna aan ku tusayn waa kow laqab buu ka badbaaday walam yusadar lagumana bilowdo biabin ab laguma bilowdo iyo wa ummin ab iyo ummatoona laguma bilowdo halkaana muxuu ka badbaaday inuu kunyo noqdu ka badbaaday hadduu shaygu ammaan ku tusi waayo ab iyo ummatoona lagu bilaaban waayo wuxuu kuu noqday markaa ismi buu noqday waa sida yuusuf oo kale ama ismaaciil oo kale ama moxamed oo kale inkastoo moxamed laysku qabsaday moxamed qolaa tidhi waa laqab baanu uhaysana waayo ammaan buu na tusayaa bay yidhaahdeen moxamed iyo cali iyo ammaan bay na tusayaan bay yidhahdeen moxamed waa la mahadiye ka la mahadiyo weeyaane ummaddu ay mahadisaa moxamed la yidhaha magaca marka luqa ahaan loo macnaynayo calina waa sarreeye calina waxa weye dee mid sarreeyo weeyaan kolka cali oo kale ammaan buu kutusaya waa qof sarreeya moxamed oo kale ammaan buu kutusaya oo mid la mahadiyey war laqabka noogu dara bay leeyihiin laakiin sida loo badan yahay xagga ismigaa la yskaga daraya calamkii saddex maynoo noqday culima halkaa saddexdaba waxaa loo baahan yahay ardayow inaad yeelato sida caadigaa carabta ninka carabkii saddexda magacba wuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu maxamed yahay waxaa laga yaabaa sidaa sidaydoo kale inaanays uu leeyahy khaashici oo kale ama khaashic oo kale noqonayo waxaa suurtagala inuu kunyo leeyaho abuleyf oo kale la odhanayo eeg waxa weeye saddexdiiba waa saddex magac oo qof qurihii uu wada leeyahay weeyi saddexdiiba qof qura ayaa wada yeelanaya kolka waxaa lagaaga baahan yahay calamka markaad doonayso ismi inaad leedahay ood laqab iyo naanays ad leedahay ood kunyo leedahay ayaa lagaa rabaa daruuri maaha waad iska dayn kartaa oo mid baad iskaga kaaftoomi kartaa laakiin daruuri ma aha waxay sameeyaan adduunka marka la eegayo kunyada waxaa isticmaalaa abu fulan qofka shirqoolla samee isle oo kale wuu sameeyaayo ogaanbuu magaciisa uga dhuunta magaca caadiga ee loo yaqaano ayuu diidayaa in la ogaado kadibna ama wax shirqoola buu samaynaya ama wax la halmaaluu samaynaya kadibna magaciisan caadiga ah meelahan ku mari maayo ee kaa kale ee abu fulan ka bilowda ayuu ku maray dee imise abu fulan baa jiraya haddii abu cabdillaahi la tidhahdo imise abu cabdillahi baa iyaguna jiraya intaasoo abu cabdillaahi baa jiraya markaa yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alcalamu calamku biictibaari lafdihi xagga lafdiga ilaa qismayni laba qaybood calamku dhinac kale haddaynu ka eegno laba ayuu noqon mufrad iyo murakab muxuu calamkii noqonayaa mufrad iyo murakab buu noqonaya waxay ka dhigan tahay saddexdii ayaa laba lagu dhufanaya saddexdiioo saddexduba mufradya ah iyo saddexdiioo saddexduba maxaanku idhahdaa murakab ah lix bay kuu noqdeen lixdaa waxaa lagaa saarayaa uun xabad baa lagaa saarayaa kunyadu mufrad ma noqoto sida caadiga ah kunyadu maxaanku idhi mufrad ma noqoto sida caadiga ah lix bay kuu noqotay xabaddaa kunyada ka saar ilayn mufrad ma noqoto inuu nidhiye shan baa kuu soo hadhay yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsami biictibaari lafdihi xagga lafdigiisa ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kala yihiin mufradin mid mufrad la yidhaah waa sida muxamed iyo wa cali iyo wa cumar iyo axmed iyo faatima wa murakab iyo mid murakab la odhanayo sida sibaweyhi iyo camraweyhi oo kale shan ma iga haysaa cilimo shan baad iga haysaa murakabku waa imisa waa saddex murakabkii oo ismiya sida cabdulqaadir oo kale murakabkii oo laqaba sida zaynulcaabidiin oo kale murakabkii ismina wuu kuu noqday laqabna wuu kuu noqday isagiioo kunyo ah sida abuleyth oo kale murakabku saddexdaba wuu noqonaya kunya mufradkuna ismi wuu noqon karaa sida moxamed oo kale sidoo kale naanays iyo laqabna wuu noqonayaa sida kurzin oo kale shantaasaad haysataa shantaas saddexdaa murakab ma arkaysaa saddexda murakab saddexda murakab baa sii qaybsami doona yanqasimu wuxuu u qaybsami almurakabu murakabku ilaa maa yeli kan soo socda waa murakabin murakab laystarkiibiyey tarkiiban masjiyan atarkiibu lmasji murakab waa wax laba erey oo laysku keenay tarkiib masjiya markaynu leenahay masjina masji waxa weeye laba erey buu kala ahaayeenoo hal erey baa layskaga dhigay sida hargeyse oo kale hargeysa hargeyse waa magac qura laakiin labay kala ahayd hargagays bay ahayd bayna yidhahdeen soomaaliga hargagays kolka hargaha halkii la geynayey hal hargo iyo halkii la geynayeyba ahayd oo magaalaynu magac uga dhignay oo hargeyse ayaynu nidhi markaa abwaan oo kale weeye abwaan abwaan waxa weeye aabbaha waanada sow maaha abwaan aabbaha waanada markaynu nidhaahno maxaynu odhanaynaa waa aabbo iyo waano laysku daray markaasaa nin loo bixiyo abwaan weeyaan baa layidhi hebel dhagax oo kale weeye dhagax waa murakab almasji waa dhag ah hadduu dhag kugu yidhaa ax baad odhanaysa waad xanuunsanaysaa waxay ahayd wixii uu codkii uu samaynayey iyo iyo adiga wixii kaa soo baxaya waa dhag ah dhagax baa tidhi markaa gashaanti oo kale waa gashaahanti kay u gasho unbaa hantiyaya wey gashaahanti kii ay u gashaybaa hantiyaya inan baynu magac uga dhignay waxa wey atarkiib almasji waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha noocaas oo kale u shaqeeya oo iyagoo laba magac kala ah hal magac la yskaga dhigay baa la yidhahdaa almurakab almasji almurakab almasji ereyga siib iyo weyhi ayaa ayaa laba erey bay kala ahaan jireen siibna erey buu ahaan jiray weyhina erey gaara buu ahaan jiray hal erey baa la yskaga dhigay oo siba weyhi baa la yidhi khaala weyhi sidoo kale khaal iyo weyhi bay kala ahayd oo hal erey baa la yskaga dhigay oo siba weyhi baa la yidhi waxaa la yidhaha markaa tarkiib almasji murakabkiibaa u qaybsamay inuu yahay tarkiib almasji waa kow sida siba weyhi khaala weyhi iyo wa murakabin mid laystarkiibiyey tarkiiban isnaadiyan tarkiibka isnaadigu waa ficiliyo faacil oo kale ama mubtadiya khabar oo kale sida ta'abada sharan ta'abada sharan wuxuu ahaan jiray cadaa'iinta carbeed buu ku jiray sacaalikadana uu ku jiray nimankii dhuljiifka la odhan jiray ee carbeed ama budhcadbuureedda la odhan jiray inagu budhcadbadeed baan aragnaye niman budhcadbuureed la odhan jiray oo buuraha gala oo ragga halkaa ku boobo oo ku diirta ayaa jiri jiray oo carbeed waxaa ku jiray ta'abada sharan ninkaa nin ka dheerayn jiray xagga orodkana wuu yaraa nin aada u dhega fududna wuu ahaa waxaa la tilmaamaa wuxuu maqli jiray wadnaha qofka adi ku ag fadhiyo wadnihiisa maad maqlaysaa ka ku ag fadhiyo wadnihiisa ma maqlaysa isagu halkuu ka maqlayaa ish ilqabad buu ka maqlayaa ayuu ku odhanaya halkaa saddex nin baa soo socda maxaad ku garanaysaa marka la yidhahna wadnayaashoodii baana maqlayaa buu ka odhanaya wadnayaashoodii baan maqlaya haddaba waa meel intee la eg reerkoogii reer kalea islaayey reerkii kalunbaa habeenka madow soo duulo oo reerkan mirownbay is yidhaahdiino taabada sharan unbaa raggii wada toosiya war wadnayaalbaa soo socdee toosa unbuu yidhaahdaa markuu kiciyuunbaa dhexda loo joogsadaa reerkii kalea la madhiyaa markiiba reerkii kale yidhaahdeen war waxayna sheegaya waa ninkii ninkaan iska qabana bay yidhahdeen ninkaas andilno ehelkii biyihii bay ka qabsadeen biyihii markay ka qabsadeen waa taabada sharan reerkoogii baa laga qabsaday ayaa reerkoogii baa wada oomay raggii baa isurursaday dagaalna hadda diyaar looma aha waana habeen waxay yidhahdeen war biyihi waa laynaga haystaaye maxaan samaynaa oon baynu dhimanaynaaye waa aan soo cabnaa la yidhi raggii dhowr baa isa soo raacay ceelkii markii waxoogaa loo jiro ayuu taabada sharan istaagay oo walle wadnayaal badan baan maqlaa buu idhi an meesha oo la dul fadhiyaaye ka jooga waa laga joogay cabbaar markii halkii la taagnaa ayuu nin calool adag yidhi war haba idilaane anuu waan tegaya waa soo cabaya wuu tegey markay arkeen inuuna ninkay rabeen una ahayn ayay kayntii ogaan ugu dhuunteen oo ninkaa way isusi waayeen oo u cabo u kadhigo uu soo noqday nimankiibu u yimid oo wuxuu yihi war waxba kama jiraanba waa ninkani warku sheegayey anaa soo cabay oo ceelkii cidima joogto raggii kalena way tegeenoo taabada sharan wuu diiday walle waan maqlaa buu ihi anigu wadnayaasha ah wuu diiday raggii kale markii la arkay inuuna taabada sharan ku jirin iyagana waa la daayey oo way cabeen oo way dhargeen markay dhargeen bay yidhahdeen taabada sharan war ninkii hebel aynu qasab kusoo kaxayna bay yidhahdeen waa kan dee innaga aylan ceelkii tagnee qasab bay kusoo kaxeeyeen mar alle markay intoodiiba ceelkiisa soo dul taageen ayay nimankii dhirta ku jireen soo baxeen oo waxay arkaan taabada sharan inuu ku jiro intay soo baxeen ayaa gaarhka laga qabto intoodiiba waa la wada qabtay waa la laynaya ila reerkii kala qabtay ay islaynayeene taabada sharan wuu xeelad badna wuxuu ku guulaystay uu ka dhaadhiciyey carari maayo xadhigga iga way xidhxidheen oo iga sii daayey way ka sii daayeen dee orodyahan buu ahaayo orod unbuu isdhigay yaa soo qabanaya keligii baa badbaaday raggii kale halkii baa lagu wada laayey maalin dambe ayaa la eryaday marka la eryaday wuxuu ahaa aad buu dheeraynayoo dhagax buu ka fuuray buur dheer welibana sallax caadiya sida daayeerka ayuu u kor u fuulay sallaxan waranna ma soo gaadhsiinayaan mana soo fuuli karaan saddexii isagoo ku taagan ayuu halkii ka soo caayayey nimankiina way ka hooseeyaan wax allaxay sameeyaan bay ciil bay naftu iskugu timid ilaahay cilmigiisa iyagoo hoos taaganoo dee wax allaxay ku sameeyaan garan la oo kor unu eegaya ayuu ilaahay u qadaray inuu dhagaxii kasoo rogrogmaduu kasoo dhaco dhagaxii buu kasoo dhacay markuu dhagaxii kasoo dhacay ayuu sidii wax dhintay iska dhigay way iskaga tegeen gabay dheer buu ka tiriyey markay ka dul dhaqaaqeen ay ka tegeen buu orod isdhigay waaw markii orod isdhigay waa ka gabaygan dheere uu ka bilaabo alla maxaa maalin noocan oo kale ah kiyoo layga quustay aan ka badbaadiyey buu leeyahay taabadda sharan baa ninkaa la yidhahda ayoo cadaayintii carbeedna uu ahaa nin xeelad badan xeelad badan xeelad badanna uu ahaa magacan hooyadii baa u bixisay taabadda sharan taabadda sharan waa ficil iyo faacil iyo mafcuulan bihi hooyadii baa ula baxday hooyadii sababta ula baxday waxay ahayd nimankaas caalikadiihi barqinkii hadday reerka yimaadiin oo ninku hilibka weelka lagu rido somaadan anagu qaato dumarka midina mid la hadli maysa dheryaha waa la biyeysanayaa marka dheryaha la biyeysta ninkaasi hilib la-aantii maalintaa ma iman karo hilibkana waa la wada leeyahay reerkuu wada leeyahay barqin buu reerkii kusoo noqdoo wuxuu qaatay weelkii hilibka lagu guri jiray dumarkii islamayn hadlinee dheryihii bay biyeysteen buuran reerka ka fogayn buu tegay oo mas iyo abeeso wada nool unbu intuu soo qaadunbu kusoo ridanayey ma dilayo maskii abeesada weelka uu ku ridanayaa uun weelkiiyo gebigiisuba masiyo abeesaa isagoo sita ayuu halkaa kala soo baxay dumarkiibaa soo kala bediyey waxay isleeyihiin hilibka ta garabka doonaysa ta feedhaha doonaysa dee inta fiican ba lagaa hor qaadan bay isleeyihiin indhahani waxba ma arkaan hadduuna qalbigu la soconin tii u horraysay markay daboolka ka qaaday uma ma eegin maska iyo abeesadae gacantiibay dab siisay waa lagu wada dhegay halkaasay ku dhacday waa mayd tii kale way ka dul dhacday kuwan soo socda ma arkayaan qofkan dhacaya waxa u muuqda weelkanun baa u muuqda ele qalbigani qalbigii baan joogine qalbigu hadduu wax kale sawirto waxa kale umaad arkaysaa mar dambay fahmeen inay meesha wax ku jiraan maskiina u madaxa la soo baxay hooyadii baa loo tegey maada facala ibnukii baa lagu yidhi waxay tihi laa adri kharaja taabadda sharan garan maayo halkan uu ka baxay isagoo sharkilkilada ku sitee taabadda sharan horta saasaa ninka loogu bixiyey taabadda waa ficil maadi faacilkiisu waa huwa oo waa qarsoon yahay sharanna waa mafcuulkii haddaba nin baa magac looga dhigay ficil iyo faacil iyo mafcuul haddaad haddaba jaa jaaa muxamedun baad qof u bixin kartaa jaaa muxamedun jaaa muxamedun haddaad qof u bixiso waa tarkiib isnaadiya baa la odhanaya wa murakabin waa murakab mid la istarkiibiyey tarkiiban isnaadiyan tarkiib isnaadiya ayaa la istarkiibiyey sida taabadda sharan oo kale iyo shaaba qarnaaha oo kale inan bay ahayd carbeed inanta shaaba qarnaahaa la odhan jiray adhigay lisi jirtayoo waxa weeye dhogorta adhiga ee geesaha ka fuulay ayay ugu magac dareenoo shaaba qarnaahaa bay ku yidhahdeen dhafooraday ka caddaatay geesahay ka caddaatay kolka shaaba waa ficilkii qarnaahana waa faacilkeegii weeyo waad aragtaa haddaba waa ficil iyo faacil ficilkaa iyo faacilkaasaa inantaa magac looga dhigay waa tarkiib isnaadiya weeyaan iyaduna ka saddexaad waa murakabin tarkiiban idaafiyan weeye murakab tarkiib idaafiya ah tarkiibka idaafigu waa cabdullaahi iyo cabduraxmaan iyo kuwa lamidka ah weeyaan murakabkiina culima saddexdaa ayuu inoogu qaybsamay haddaba murakabkii saddexdaa markuu inoogu qaybsamay saddexdaa labun baa halkii hore kusoo biiray shantii hore laba ayaad u geynay sida saxda ah markaad rabto toddoba ayay ku noqonayaan tarkiib isnaadi iyo tarkiib masjiya labadaa un ugee waxay noo noqotay shan baynu haynee laba ugee toddoba qaybood ayaynu haynaa oo calamku uu u qaybsamay yanqasimu alcalamu calamku uu qaybsami biictibaari asaalatihi xagga asalnimadiisa aydan ilaa qismayni laba qaybood calamka waxaa loo qaybiyaa murtajal iyo manquul mid calamnimada ku dhashay oo sidanuun isagoo calama un weligiiba la isticmaalay iyo mid calamnimada isticmaal hore uu uga horreeyey yanqasimu alcalamu biictibaari asaalatihi calamku wuxuu u qaybsamayaa xagga asalnimadiisa marka la eegayo ilaa qismayn humaa waxay kala yihiin murtajalin mid murtajal ah oo la odhanayagu waa calam murtajal ah murtajal waxaa loo bixiyey golokafuul soomaalidu waxay odhan jirtay ma garanaysiin gabayga nooc ka mida ayay soomaalidu golokafuul odhan jireen ninka aan gabayga iyo suugaanta soo diyaarsan ee bartuu joogo un la yidhaha war gabay halkaa ka tiriya halkaa ka bilaaba ayaa golokafuul la odhan jiray waa murtajal oo kale weeye irtijaal baa la yidhaha khudbadaha waa la sameeyaayo khadiib waxaa jira khudbadda la odhanayo war maanta waxaad ka khudbadaysaa mawduuc hebel markaasuu kuu bilaabaya wuxuu soo diyaarsanaya male waxaad ka gabaydaa halkaa markaasuu bilaabaya haddaba murtajalku waa wixii aan looga horraynin calamnimada sida isxaaq oo kale ama waxa la midka yacquub ibraahim calamuun baa loo yaqaanaa manquul baa jiro oo waxaa jira magac calam ah oo laakiin magacnimada isticmaalkale si kale carabi ay u taqaanay nucmaan baa ka mid a sababta nucmaan ragga looma bixiyo ninka cas baa nucmaan la yidhaha soo maaha inta badan ila nin kastee nucmaan lama yidhaahaye inkastoo inagu mararka qaar dee ninka madow aynu carab iyo nidhaahno soo saa ma aha okay waxaa jira nucmaan waa ninka cas sida caadigaa carabtu ay ula baxdo nucmaan nin casbay oo nucmaan yidhaahdeen haddaba magacani waa calam nucmaanihi laakiin waa manquulo carabtii hore magaca nucmaana dhiiggay u yaqaaneen carabtii hore maxay nucmaan u yaqaaneen isticmaalkii hore carbeed dhiigga ayaa nucmaan la odhan jiray waa manquul markaa murtajal ma aha yanqasimu wuu qaybsamayaa alcalamu calamkii biictibaari asaalatihi xagga asalnimadiisa aydan ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsami humaa waxay kala yihiin labada qaybood murtajal calam murtajal la odhanayo sida isxaaq oo kale wa yacquub oo kale ibraahiim oo kale iyo manquulin calam la odhanayo waa manquul sida muxamedin oo kale nucmaan oo kale jacfar oo kale yanqasimu alcalamu calamkii wuu qaybsami biictibaari tashakusi macnaah xagga macnihiisa caddaanaya iyo soo tashakusaya wa cadami tashakusihi ilaa qismayni humaa waxay yihiin calamu shaksin iyo calamu jinsi calamkii haddana wuxuu u qaybsamaya calamu shaksi iyo calamuljinsi calamu shaksigu waxa weeye waxa dadku waxa la kala leeyahay ee qof quri uu leeyahay sida maxamed iyo cali iyo yuusuf iyo calimataan iyo masaajidka markaynu le masjid calimataan waxa weye waa magac la kala leeyahay wey oo masjid kasta odhan mayno dee waa calimataan odhan mayno masjid kasta soo caynkaa maaha magacyadii waa la kala leeyahay almuhim magacan la kala leeyahay qofka gaarkii leeyahy waa calamu maxay shaksi baa la odhan calamuljinsigu waxa weeye calam shaygan lihi eg shayga lihi uu jinsi yahay shay qura maaha waa jinsi oo dhan libaaxyada oo dhan usaama la isku yidhaahdaa abka waxaa libaax jira maxaa la yidhahdaa usaama bahalkan yare dabaqalooca la yidhaha ama hangarala hangaralaha la yidhahna maxay yidhaahdeen eg dacawadana sucaalay yidhaahdeen eg waxba calamuljinsigooga waxba maxbay u yaqaaniin oo waynu arki doonaa biidni illahi tacaala haddaba waxaa jira calamuljinsiga markaan soo qaadano libaax oo dhan markaynu usaamo nidhaahno libaax oo dhan baa usaamaha markaynu nidhaahno eg boqolaal libaax ayaa usaame wada noqonay nakiro muuna magacani noqon waaba asad oo kalune nakirada wuu ka duwan yahay oo asadna waa libaax oo dhan oo waa nakiro usaamana waa libaax oo dhan oo waa macrifo farqiga udhaxeeyaana culima waxa weeyaan asad iyo usaame usaamaha waxa qalbigaaga kusoo dhacaya markaad usaamo tiraa caalamusha jinsiga ciddidii iyo shaashkii iyo qaabkii libaaxooga mar alla markaad usaamo tiraa waxa qalbi qasab waxa kuugu soo dhacaya maxay ciddidii iyo shaashkii ayaa qalbigaaga dhex yaalla asad haddaad tiraana waa iska libaaxuun ciddi iyo shaashtoona qalbigaaga kuma jiraan haddaba haddaad aduu saamo tidhaayo ciddidii iyo shaashkii ay kugu soo dhici waayaan af carabigaad ku cusub tahay sheekh carabigaad ku cusub tahay markaad carabiga ku bislaato usaame marka la yidhaha ciddidii iyo shaashkuba way kugu soo dhacayaan la soco kelmad soomaaliya aan ku tuso oo saas oo kale ah askari ka warrama markaad askari tidhaa maxaan kugu soo dhaca askari haddaad tidhaa maxaan kugu soo dhacaya waar dirahis iyo qori ma kugu soo dhaca waa tabtaas oo kale askari haddaad tidhaahdo dirays iyo qori baa kugu soo dhacayo qasaba sidaa askari magacana haddaba nin soomaaliga bartay ood askari bartay dirays iyo qori ma kusoo dhacayaan inuuna kusoo dhicin baa laga yaabaa waa macquul inayna kusoo dhicin illa ninkani luqadii uma dhalanoo sidii ay ahayd uma fahmaye askari aduu markaad tidhahdo dirayskiiyo qorigiiba uu kugu soo dhacaya waa saas oo kale calamuljinsiga laguu sheegaya markaad tidhaahdo usama waxa kugu soo dhacaya ciddidii iyo shaashkii libaaxu lahaa iyo wixii libaax lahaa o dhan baa qalbigaaga dhex yaalla yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alcalamu calamku wuxuu u qaybsamayaa biictibaari tashakusi macnaahu xagga macnihiisa caddaanaya markaynu eegayno wa cadami tashakusihi iyo macnihiisa aan soo caddaanaynin marka aan eegayno ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsamay humaa waxay kala yihiin calamu shaksin huwa lafdu waa lafdiga eeg tacriifkiisa yarina waa intan huwa lafdu waa lafdiga alladii lafdiga yadullu kutusaya calaa tacyiini musamaahu musamihiisa in la cayimo tacyiinan mutlaqan si toosa in loo cayimo sida muxamed iyo cali iyo cumar oo kale ka labaad waa calamu jinsin calamuljinsi weeyi ka labaad calamuljinsigu muxuu culima samaynayaa waa ka aanu saame kuugu tilmaamay huwa ismun waa ismi mawduucun loo dejiyey lisuurati suuradda alkhayaaliyati khayaaliga ee qalbiga lagu haysto libaax markaad eegto suurad khayaaliyaad ka haysataa cidiyiisii shaashkiisii raantiisii wejigiisii haybadii sidii allatii taasoo fii dakhili alcaqli caqliga ku dhex jirto magacani la shaqaynaya wallatii taasoo tadullu kutusaysa calaa fardin fardi shaa'icin faafay oo min afraadi alxaqiiqati dihniya xaqiiqadan dihniga ah waxyaabihii ada ay haysatay garanaysay ah sida usaame iyo sucaale iyo umuciryad iyo waxa lamidka ah usaame marka la yidhaha waa libaax oo dhan sucaale marka la yidhaahdana khayaanadii dacwadu waa inay kugu jirto ilan dacwadu xayawaanka xayawaan ugu shirqoollada badan bay ku jirtaa noolaha xayawaanada ee sucaale soo ma taqaanid sheekooyinkii hooyooyinku inooga sheekayn jireen maad ilowdeen isha cali ka laadlaada soo maahayn yaa horta sheekadaa bixiyey dacwaa bixisay baynu odhan jirnay soo maaha waa khatar kitaabkay ku qoran tahay haddaad u baahato isha cali ka laadlaada hadda maktabadaheenna wuu yaallaa isha cali ka laadlaada haddaad u baahato shee hooyooyinkeen waxaa loo soo tarjumay sheekooyinka sheekooyinka carabiga ah bay inoo soo tarjumi jireen waad la yaabaysa soomaalidu runtii sheekooyinkaasay ka sheekaysaa isha cali ka laadlaada waxay ku taallaa kitaabka la yidhaahdo almustadrak fi kulli fannin hadda u yaallaa maktabadaheenna waad ka heli kartiin hargeysa kolley waan ku ogaa waxaad eegteen almustadrak fi kulli fannin waxaad ka heli doontiin isha cali ka laadlaada iyo waxyaabo badan oo lamida oo sheeka soomaal carruurnimadii lainooga sheekayn jiraya ayaad ku arki doontiin oo sheeka carbeeda waxa yaabaha lala yaabo waxaa ka mid a dacwadu khayaanada xaggeega imaamu shaafici ayay ka qaadatay laba digaaga siday uga qaadatay mataqaanaa salaad maqrib bay ahaayeen imaamka iyoo tukadaysa yidhaahdeen xabad bay kala tagtay kala carartay kala booday way yar eryadeeno markay gaari waayeena xabaddii kala tagtay ayay is yidhaahdeen salaaddii iska tukada oo intay xabaddii soo baktisatay meel kale soo dhigatay ayay qori yaroo u eg digaagday dayatay gufi yar bay soo qaadatay gufii markay soo qaadatay ay kusoo hagaagtay hadda way arkaysaa waa ogaan way kusoo hagaagtay markay intan u jiraan bay sidaa ka rida aayar bay hor carartaa aayar bay hor carartaa markay tii kale ka kaxaysay ilanla bay ahaayeen tii kale markay ka kaxaysay halkay alaabtii u taallay ay qorigii yaraana u tuurtay baba bay soo tiri ilaa tii kale tii kalena way ka qaadatay ma gaajootaa la yidhahdaa inaad og tahay mooye dacwadu ma gaajooto dee hadday gaajo ku timaaday dhacdo bannaan bay daydayataa afarta lugood unbay kor u taagtaa haadka cirka marayuunbaa bakti moodoo kusoo degaa markuu kusoo degay qabsataa kolkaa kaartooyinka way dhamaysay bahashaasi sucaala haddaba markaad tidhaa dacawo waa calamul-jinsiya maxaa kugu soo dhacaya eriga sucaalaha markaad tidhaa waa inuu kugu soo dhacaa maxay khayaanadii ay lahayd dacwadu ma ogtahay habeenkii inaynan reeraha u soo dhicin ya xalaal iftiin baa la qashaa iyadu waa khatar maalin unbaad kale calaf qaadaysiin maalin ayaad kale calaf qaadaysiin khayaanadana way dhamayso dee waad ogtahay adhiyaa markay cunayso bal adhi jirta la sheekaysta ilaahay yaa ku idiin keeni adhiga saa uma soo aado sida way ag wareegtaa sida kacbada ay la dawaafayo oo kale ay sidaa wag wareegtaa marba marbay laakiin xaggan uga soo yar dhawaataa marba marbay xaggan uga soo dhawaataa adhigay isbaraysaa marka horreeya uu ka didaya adhigu laakiin adhigu waa inuu arkaa uu bartaa markan dambe usoo yar dhawaanaysa usoo yar dhawaanaysa adhigii ula qabsadayba marka ugu dambaysa unbaa ta ugu sokaysa ay ku boodaysaa aniga ilahay wuxuu indhaha ii saaray wan ay ciyaarsiinayso wan baan maalinanoo meel maraya ayaan kusoo baxay wan wanku iyaduna xaggaasay kasoo boodaysaa isna xaggaasu kasoo boodaya madaxay isku dhufanayaan kolka waxaan moodayaa inuu iska celinayo mar alla markay indhaha inaan dad nahay ayna aragtay ay wankii halkaa qabatay oo halkaasay ku tuurtay inay naga warbaktiisa ay doonaysaa markaasaan ogaan ogaaday inayna marka hore iska celinaynin ay ogaan ka ahayd baan ogaaday waa khatar bahasho eeg sucaala waa dacwada khayaanadeedii waa inaad xasuusataa umu ciryad waa hangaranlaha isna shakligii uu lahaa dhexdii yarayd ee dhuubnayd iyo dabadii qalloocday iyo marka umuciryad laydhaha haddaad luqadda carabta aad garanayso waa inuu wixii uu lahaayoo dhan sawirkiisii o dhani qalbigaaga kusoo dhacaa culima halkaa waxaa inoogu dhammaaday calamkeenii waxaan doonaynaa axkaam yar buu calamku leeyahay axkaamtan yar ila eega axkaamu calami shaksi baa la yidhaha calamu shaksigu axkaamta uu leeyahay allah yudaafa xukunka koobaad waa allah yudaafa mudaaf ma noqday horta ogow calamkeenani mudaaf haddaan ku idhaa maxamed mudaaf iiga dhig waad ila yaabaysaa luqadda haddaad taqaan laakiin mudaafun ilayhi waad iiga dhigi oo beytu muxamed baad odhan beytu muxamed muxamed waa mudaafun ilayhi laakiin isagu mudaaf ma noqdo calamkeenani mudaaf noqon maayo waa allaa yudaafa qodobka labaad allaa yucarafa bial al mu'asira ah laguma tacriifiyo al ma gasho muxamed haddaad almuxamed tidhaa waa lagula yaabaya iyada lafteeda yuusuf bal alyuusuf dheh suurtagal maaha sheekh yuusuf ayuusuf inaad tidhaa al inaad ku darsataa suurtagal ma aha wax yar baa la arkay calam alsita ashaana saa'idaa loo yaqaanaa sida annucmaan iyo alcabaas iyo almadiina iyo magacyada noocaas oo kale ah saddex sixatu wuquucihi mubtada'an waa bilaa musawiq eeg calamku sidiisaba mubtaduu noqdaa bilaa musawiq ah waa xukunka saddexaad laakiin la soco hadda nakiradu mubtade ma noqoto mas'alada afraad كونه صاحب حال متأخرة ومتقدمة calamku saaxibu xaal buu noqda xaalada inoo inoo iman doonta ayuu saaxibu xaal u noqdaa ama xaaladu ha horayso ama xaaladu ha dambayso laakiin nakiradu saaxibulxaal ma noqoto haddayna xaaladu horraynin mas'alada shanaad kownuhu yumnacu min asarfi calamka sarfiga waa loo diidaa oo tanwiinta ah in wujida haddii la helo maca alcalamiya calamiyada maceega sababun aakhar sabab kale haddii la helo oo lilmanci manciyaysa ka ta'niisi sida dhadigaynta fii faatima haddii eeg calamnimadii sabab labaad la helo maalaaynsarif buu ereygaasi noqon sida faatimo oo kale faatima waa maalaaynsarif dhinacna calam bay ka tahay dhinacna taaniis dhadig bay ka noqotay wax kastoo labadaa cillo laga helaa maalaynsarif buu noqon jiray dee qodobka lixaad culima waa xukunka inoogu dambeeye calamku leeyahaye waa kownu nactihi macrifa haddii calam lagu yidhaha tilmaan jaaa muxamedun muxamedkaasa lagu yihi tilmaanu samee odhan maysid jaaa muxamedun caaqilun af carabi sheekh noqon mayso waa khalad jaa muxamedun caaqilun maxaa lagaa rabaa marka inaad maxay tidhaahdo jaaa muxamedun alcaaqilu baad odhan waa inaad al ku darsataa ood macrifo ka dhigtaa lixdaa xukunna calamkaa iskale atadriibu lwal layliska koobaad istakhrij waxaad soo saartaa alasmaa waxa ismiga ah walkuna waxa kunyada ah walalqaab waxa naanaysta ah fii maa yaati bal layliskan ka shaqee isku day qaaratu aasiya qaaradda aasiya awsaculqaaraad qaaradaha iyadaa u ballaadhan wahya mahdu lambiyaai waa nebiyadu halkii ay laga soo diri jiray dhabtii nebiyada weeyi wa minhum waxaa ka mida ibraahimu alkhaliil wa muusa alkaliim wa ciisa almasiix calam baa lagaa rabaa culima halkaa ku jira qaaratu aasiya markaan ereygaa aasiya waa calam wuxuu noqonayaa saddexdii ma ismibaa ma kunya ma laqabbaa muxuu noqonayaa waa ismi ibraahiimu alkhaliil ka waran ereyga ibraahiim waa calam waana maxay waa ismi alkhaliil ka waran alkhaliil waa calam waana maxay waa laqabo waa naanays wa muuse alkaliim muuse ka waran haddaba muuse waa ismi waana maxay waa ismi de waa calam ismiya alkaliimna waa calam oo waa laqab wa ciisa almasiix ciise waa maxay waa ismi almasiixna waa laqab min ashucaraa'i gabayaaga waxaa ka tirsan almujiidiina ee aadka u yaqaana gabayga u yaqaana في الجاهلية جاهلي مهدي كربا نينك ليدا وامرؤ القيس نينك ليدا وزهير نينك ليدا وعلقمة الفحل نينك لو يقان مهدي كربا كورما وعلم وهو اسمي وانا مركب وامرؤ القيس كورما وعلم وهو اسمي وهو مركب زهير كورما وعلم وهو اسمي وهو مفرد وعلقمة كورما وعلم وهو اسمي وهو مفرد الفحل كورما وعلم وهو اسمي ودوا لقب من الشعراء قبياغا وحا كترسان المجيدين قبيغا يقان في العصر العباسي أبو عبادة البحتري نكي لورن جري أبو عبادة كورمة وعلم أو كنيو أو مركب وأبو طيب المتنبي نكي لورن جري أبو طيب أبو طيب وعلم أو كنيو أو مركب وأبو تمام نكي لورن جري حبيب بن أوس أطائي أبو تمام كورن وعلم أو كنيو أو مركب أه حبيب كورن حبيب بن أوس حبيب وعلم أو اسمي oo waa mufrad calamkiina intaa ayaynu ka soo qaadanay ismu ishaaruhu culima ma adka waana inta yar horeynu ismu ishaaraha usoo dhiganaye macrifada maadaamuu ku jira umaana sidhi hadalkiisa umaana sidhi ha ka tegin maadaamuu macrifadii yahay ismu ishaaraha xagga horeynu kusoo dhiganay muqadimadii kitaabkaan kusoo marnay ismu ishaaraha boqol iyo labaatankiisii qaybaba xagga horeynu kusoo marnay hadda waxaan kutusayaa un ismu ishaaraha tusaale yaran kaa siiyo iyo si iska si iska basiida ismu ishaaraha kuuma tacriifinin oo waxaan kuugu tacriifin waaye xagga horaan kusoo tacriifiyey axkaamtiisa kuuma sheegin oo arkaantiisa kuuma sheegin tusaalayaaluman ka soo qaatay icraab yaroo kooban haadaa lafdiga haadaa yaa iska leh waa lilmufrad lmudaker saddex tusaalaan kaa rabaa haadaada mar iyadoo fii maxali rafcina marna iyadoo fii maxali nasbina marna iyadoo fii maxali jarina jaaa haadaa hadda haadaadaasi waa fii maxali maxay ilan waa mebniye fii maxali rafci faacil ra'aytu haadaa haadaadaa dambe waa maxay في محل نصب مفعول به مررت بهذا هذا لا دنبه معي في محل جر بالباء صدح لما انا كشقيئك فهذا في الجملة الأولى في محل رفع فاعل وفي الجملة الثانية في محل نصب مفعول به وفي الجملة الثالثة في محل جر بالباء هذا منك عيالو يقانا هذه نوى للمفردة المؤنثة قبض عيا هذه اللي لهذا صدح جملان يضنك عقبها في محل رفع في محل نصب في محل جر جاءت هذه ضربت هذه مررت بهذه فهذه لفظة في الجملة الأولى في محل رفع فاعل وفي الجملة الثانية في محل نصب مفعول به وفي الجملة الثالثة في محل جر بالباء هادان وللمصنع لبدا المذكر لبكع لبدا لبكع هذا هادان لو يقانا waxaan odhanayaa haadaani qalamaani labadani waa laba qalin akramtu haadayni labadanaan maamuusay calaa haadayni labadan waxa saaran an yakhruja inay baxaan aw yaskuta ama si ay aamusaan fa haadaani lafdiga haadaaniya fi ljumlati اlأuulى fi maxali rafci mubtade wa fi ljumlati الثaaniya fi maxali nasb mafcuul bihi wa fi ljumlati الثaaliثa fi maxali jarin bcalaa haataanina waa lilmusanna almu'anas labada dumarka abaa haataani loo yaqaanaa qaalat haataani labadani waxay yidhaahdeen ما فهمنا ما ننفهمين الدرس عشر كي هاتان لبضن بنتان والله بلود جميلتان وقرقرح بضن لقينا وحن لكلن في هاتين المسألتين لبدن مسأله من الصعوبة حق عضيق ما لا يخفى وحن قرصونين حللت هل كان فاصلة يا حيد حللت كور فاصلة حللت وحن كشقي هاتين المسألتين لبدن مسأله فاللفظ هاتان لفظ هاتانية في الجملة الأولى جملة ظهر وفي محل رفع فاعل وفي الجملة الثانية وفي محل رفع مبتدئ وفي الجملة الثالثة نوافي محل جر بفيه وفي الجملة الرابعة نوافي محل نصب مفعول به هؤلاء وكلمة شناده رقنا هؤلاء والينا ضمركنا هؤلاء والينا هؤلاء وللجمع جمع مطلقا كيو لك لقادي مطلقا محل وجهه جمع أما رق ها هذا أما ضمر ها هذا هؤلاء رجال نوالينا هؤلاء نساء نوالينا هؤلاء كون طلاب وأرضي ورق هذا علمت وحن وحبري هؤلاء طالباتي هبلهنا وحبري هؤلاء ذاتنا وضمر مررت بهؤلاء كوانا سوامري فهؤلاء لفظك هؤلاء في الجملة الأولى جملة كوباد وفي محل رفع مبتدئ وفي الجملة الثانية جملة لبادنا وفي محل نسب مفعول به وفي الجملة الثالثة وفي محل جر بالباء أرضي وليل سكير وحن كارب أين تبوح بوحيسو ولفظك هؤلاء أين تكبو اسم إشارة أين تكبوح بوحيسو أيان كارب أين تنير ضع وحبدك في كل مكان ميلك استخال أو بنان oo mima ya'tii meelaha soo socdaa isma ishaaratin munaasiba ismu ishaare ku habboon ku buuxi yadhabu maxaan ku buuxiyaa ma haadaa mise haadihi mise haaulaai mise haadaani mise haataani yadhabu hee haada saanicu yujiidu halkaa maxaan ku buuxiyaa haadaani dabaakhaani adabkha labadan ku karinta way yaqaaniin xallaqad haataani baan ku haataani daa'irataani fi ljawi labadan diyaaradood baa hawada gooshay haaulaai talaamiidu mujiduun أشكر لهذا الصديق معروفه نص للتحليل عشر كير وحن كسوقع في عبد الله بن المقفع با اسكلها شيكدا شيكدا عبد الله بن المقفع با اسكله وحن ugu talagalay ardaygu inuu ka dhirgo ayaan ugu talagalay wax su'aal leeyda eeg ashirkaasi waxaan ugu talagalay intaynu soo dhiganay oo dhan inaad ku soo tadbiiqiso war wixii kitaabka aynu soo marnay oo dhan baa laga rabaa inaad ashirka dambe ku tadbiiqiso waa inaad inuu ismiye inuu ficiliye inuu xaraf yahay aad barataa ficil maadi waxa ku jira waa inaad ogaataa calaamadaha lagu bineeyey waa inaad ogaataa mudaarica waxa ku jira waa inaad ogaataa bal hadda ila soco sheekadan waan marini adaan kuu daynaya ilaa intuu kitaabku dhammaanayo sheekada adaa iskale ardayo adaa ka shaqayn doona mima yuxkaa waxyaabaha laga warramo waxaa kamid a cani dufayliyiina dadka dufayliyiinta layidhaha dufayliyiinta ma taqaaniin waa dadan dhergin oo meelaha xafladaha lagu hayo raadsada waa niman dee ilaahay uu sidaa dee waxa weeye waxa ma dhergaan wax kasta haddii la siiyo way liqayaan didid mooye wax kale kama soo baxo eeg meel kasta oo xafladi ka jirto way raagsadaan bal waad arki doontaaye nin baa beri nin raacay safar bay israaceen ninkii baa ku yidhi aryaa hebelow hoo lacagtan qaado bal cunto inoo soo iibi suuqa tago hadda lacagteen ma odhan lacagta anaa bixinaya inoo soo iibi buu yidhi waxsi baa intaa ugu dheeroo mashaqaystayaal weeyi markaasuu yidhi aa suuqa ma tegi karo waxba inooma soo iibin karo ninkiibaa intuu tegey lacagtiisii qaaday cuntadii labadii ninba usoo iibiyey warkaalaynoo kari buu yidhi karintaba ma aqaan buu yidhi ninkiibaa keriyey markuu ninkii keriyey ayuu hilibkiiyo diyaara soo saaray oo markaasuu yidhi kaalaynoo jarjar ma jarjari aqaana iga daa buu yidhi ninkiibaa jarjaray markuu ninkii jarjaray bui kaale maraqaynoo dardar waan isku rogayaa bu yidhi maynaan iskubaa doonaysaa maraqii ayuu soo dardaray markuu maraqii dardaru wax kasta diyaariyey adhi arkaale haddaba ila cun wallahi hadda waan kaa xishoonayaa bu yidhi in badan baan maya ku idhiye hadda waan ka xishoonaya inaan maya ku idhaa bu yidhi markaas soo kaco uu faraxashay oo wuu la cunay sheekadaa yar waxaan ugu talagalnay inaad ka soo qaadato waxa ku jira oo dhan mimaa yuxkaa waxyaabaha laga warramo cani dufayliyiina nimanka dufayliyiinta la yidhaha waxaa ka mid a ana axadahu midkood baa saxiiba raacay rajula nin fii safarihi safarkiisii فقال له الرجل ننكي باكو يري امدتك او فاشتري لنا لحما هيري بنو سو ايبي faqaala wuxuu ihi lah ma tegi karayo wallaahi baan ku dhaartay ma aqdiru maba awoodayo famadaa huwa ninkii baa tegey washtaraa hilibkiina wuu soo iibiyey uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo fadbuk inoo kari faqaala wuxu uhi laa uxsinu dabka weligeyba wax ma karin oo ma karin aqaan fadabaka rajulu ninkii baa kariyey uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo faasrid inoo jarjar faqaala wuxuu yidhi ana wallahi kaslaan ilahay baan ku dhaartay waan waxsanaya fasarada rajulu ninkii baa jarjaray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo fakrif inoo soo dardar faqaala wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka baqayaa an yanqaliba calaa siyaabi dharka inuu igaga daato faqarafa rajulu ninkii baa soo dardaray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum ilaan war hadda kac oo fakul bal kaala ila cun buu yidhi cuntada faqaaladu fayliyu baa idhi qad wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye istaxyaytu waxaan ka xishooday min kasrati khilaafi hadalkaygii khilaafkaygii badnaa ee laka adiga aan ku khilaafayey hadda ku khilaafi maayo buu yidhi uma jalasa wuu soo fadhiistayo faakala wuu la cunay sheekada maxaad ka soo baranaysaa inta ficil maadi ku jirta iyo inta calaamatulbine ay leedahay ayaan kaa rabaa ardayow eeg ilaa kitaabku intuu dhammaanayo wixii kitaabkaan soo marnay oo dhan sheekadana lagu qalaya sheekadan waa inaynu qalaa aynu kala dhigdhignaa oo kolba cashirad dhex geysaa waxaa jirta qodob kale aynu soo qaadanay isna qodobka kale waxa weeye dufayliyiintu meelaha xafladahay raadsadaan nin baa arkay dufayliya albaab ay aroos ka jiro oo weliime iyo aroos u jiro markaasuu soo cararay oo wuu garaacay waa laga furi waayo naga teg baa layidhi dee dadkii loo yeedhay kuma jirtide intuu jaarka u wareegay buu yidhi war ninkan xafladda leh horta ma inan baa mise waa nin ma inantiisa aroosa baa lagu yidhi war ninkan cid ka maqanoo carruurtiisii ma jirtaa buu yidhi oo dibadda kaga maqan ama meelaha ardaynimo mase jiraan buu yidhi cid ay sheer wada leeyihiin oo ka maqan waxa lagu yidhi inankiisii baa jaamacadeeblaayo dhigta warqadda eeg waa niman xaragooda jeebka ayuu gacanta geliyey oo bahashan yar waraaqahan aynu galkaa in faloobka yar aynu qaadano ayuu jeebka ka soo saarayoo wuxuu ku qoray min alakh ila alcariisa walaalkay waraaqdu ka socotaa aroosadana way ku socotaa shaab uu xidhay shaabadiina wuu ku dhuftay jeebkuu ku ritay si xun buu albaabkii u garaacay arnaga fur buu yidhi inankaagii baanu ka nimide odaygii baa farxay oo is yidhi inankaagii inankii jaamacadda dhiganay waa uu ka furay adeer ma hadli karaya gaajee horta waxisii buu yidhi qol gaaraa la fadhiisiyey oo hilibkii meesha yaallayba intii ugu wacnayd ila ninkani waa nin martiyo inankiisa ka yimid welibane war buu sidaaye ayuu odaygii usoo dhigay markuu hilibkii waxoogaa ku bilaabay odaygiina uu yar dul taagan yahay uu isle inankayga adeer manabab qabayda u hayo ayuu yidhi adeer muna inankaygii waraaq kuu soo dhiibin wuu ii soo dhiibay buu yidhi jeebaddaa ma haleelaya jeebaddaa ka saar odaygii baa jeebadda ka saaray odaygii baa eegay oo wuxuu arkay shee inay ku qoran tahay min alakh ila alcariisa eeg ninka soo qoray magaciisu kuma yaal inanta loo soo qorayna magaceegu kuma yaal odaygii baa yidhi alla cunwaankan oo kale weligeyba ma arag adeer waa sidee adeer aan kuugu daro buu yidhi aan kuugu daro inankaaga markaan soo marayey wuu yaro degdegayay oo waraaqda gudaheegana waxba kuma soo qorin buu yidhi odaygii baa furayba waraaqda waxba kuma yaaliin isagu waraaqda wuxuu u samaystay inuu albaabka ku soo galo cuntadan ku cuno uuna ku cunay bal hadda eeg sheekadaana wa aqbala dufayliyu nin dufayli la yidhaah baa soo qaabilay ilaa saniicin meel weliimad lagu hayo فوجد الباب الباب بو هلو قد ارتجى لحري ولا سبيل إلى الوصول قدها أنا من قري كريه فسأل وحدتك ويدي عن صاحب الصنيع إن كان صنعض لا أي ويدي ولماذا لا إن كان له ولد غائب إلما كما قنئين تشيره أو شريك في سفر إن الشير وذليين ودمدك كما قنئين تشيره فأخبروه وحي وشيك أن له ولدا إنه الملايه بالبلد كذا ودن كأجهوك فأخذ ورقة وراق وصوق عضي وضواها ويس كل لابي وختمها وشابديي وليس في بطنها قديغنا شيء شيء ما قرنا وجعل في ظاهرها تشوح كيالي إلى العروس بو إلى العريس بهالقاتعي إلى العريس أروسد بياهي من أخيها ولالك يدنا ويكسعتا عريسدنا ويكسعتا ثم أقبله وسوقع بلا متدلل يسقط دقدقة فقعقع على الباب الباب كي وقعقع كقسيه قعقعة شديدة واستفتح نقفر أيو يري وذكر وحشاق أنه الرسول إن لقى صادري من عند ولد الرجل من كان إلمه سي أكتيس إن لقى صادري ففتح له الباب والباب كي بالقفر وتلقاه الرجل منك إبا الله كل ما فرح عن فرحات مسرورا يسقط هذا فرحسا وقال له حكيري كيف فارقت ولدي ورلمه يسيتك قتمت فقال وحري بأحسن حال ما أنتم بقوق رحبتنا وما أقدر ما سكر أن أكلمك إن أكون شاكي من الجوع جدرتين فأمر الرجل منك بأمر بالدعام عنده فقدم إليه والله كان ثم قال له حكيري أما بعث معك أرمونك وسوري من بكتاب وحراقبة قال وحري بلى ويسوري بي ودفع إليه الكتاب وراقبي ويوطى فقال الرجل منك بايري ما رأيت مانا أرك عنوانا عنوان مثل هذا العنوان عنوان كان وكلاء ليس عليه اسم أحد وارقصبكم وقرني واسده فقال الضفيري ضفيري بايري وأزيدك وحن كوكو كردينيا أنه إن كاغو كان وحو أها مستعجلا مدك دقيا فلم يكتب فيه حرفا وحبابكم سوقرين وراغضا faqaala lahu wuxuu ku yidhi odaygii adufayliyu maanta warma dufayli baa tahay buu ku yidhi qaala wuxu uhi nacam haa dufayli baan ahay aslaxaka allah allaha ku soobiye faqaala lahu rajulu odaygii baa ku yidhi kulcun laa haniita ku go ilaaha idankiiye warcun buu yihi ku goe dee bogaagshiyayna ku yeelanine odaygii baa la yaabay oo u qaadan waayey moogtahay nin kaloo dufayli yaa arkay niman ma- jeelka laga soo daayey jeelka ayaa laga soo kaxeeyo hareeraha ciidan baa ka socda nimankan halkee lagu wadaa waa niman laakiin muuqaal fiican leh waxa lagu wadaa halkii bartii lagu soo dilayey ciidan baa dhinac kaste way hor socdaan way daba socdaan hareerahana way ka socdaan ciidanku saasuu weeray mid dufayliyo wuxuu yidhi wallahi nimanka ciidanka intaa legi ay gelbinayaan waa madaxa meeshay ku socdaan ma sahlana markaasuu is yidhi alla ayaan bednidaa inaad nimankaa ku biirto askartu way diidayaan in lagu biiro moogtahay mar askartii ay wuxuu daba socdaba daba socdaba askartii qoladii dambe mar ay yaro mashquuleen ayuu isku soo tuuray oo dee raggiibu kusoo biiro uu soo dhex galay uu kamid yahay buu iska dhigay dee waa lagala kaxeeyey isagu muxuu filanayaa dufayligani wuxuu isleeyahay halkii nimcad u taallay baa lagu wadaa halkii lagu leynaya la geynayaa markii la soo kaxeeyey waxa la soo wadaba bartii lagu leynayey baa la keen kii ka horreeya qoorta laga jaray kii kalena isagaa la soo gaadhay wuxuu la hadlay sargaalkii daabidkii buu la hadlay sargaalkii in meeshaasdi markaasuu yidhi, war anu dufayli baanahay waxaan waxba kagama jirin fulay buu ku yidhi ma waxaad moodaysaa inaan saa kugu cafiyo ardhigoo caluladay maxkamad baa lagu soo saaray waa lagu soo ogiyey dembigaaga ciidankanaa lagu soo raaciyey wax lahubun baa halkan la keenay qoorta dhigaa lagu yidhi markuu arkay inaan la daynaynin ayuu yidhi anigoo daba hal hal codsi baan leeyahay waa nin seefta qoorta iga daayo caloosha iga geliye buu yidhi waayo baa la yidhi caloosha qofka laga soo ridaa waa si xunin loo dile waayo iyadaa halkani keentay buu yidhi calooshu maadaama halkani keentay waan ka caarsanayaaye waxaan idinka codsanayaa buu yidhi caloosha iga geliya markaasuu sarkaalkiibaa aada u qoslay dadkiibuu waraystay markaasuu yidhi war ninkani muxuu ahaa waa dufayli la yaqaane iska sii daa bay yidhahdeen kuma jirin dadke sidii baa loo sii daayey wanadara rajulu nin baa sii egay min adufayliyiin ilaa qowmin qowm min azanaadiqa dadkii zanaadiqada lagu haystay welibana inay kufri calooloodka qabaan yusaaru bihim waxaa loo waday ila alqatli dil baa loo waday fa ra'aa fiihim wuxuu ku arkay dufayligu hay-atan dayiba si wanaagsan inay u labisan yihiin wa calayhim siyaaban naqiya dhar nadiifa inay xidhan yihiin fadannahum wuxuu u maleeyey yudcawna in loogu yeedho ilaa weliimatin xaflad fataladafa wuu u dhuundhuuntay xataa dakhala ilaa yuu dhex galo fii lafiifihim safkoogii falamaa balaqa markuu gaadhay saaxiba shurda ninkii askarta haystay qaala wuxuu idhi aslaxaka allah allaha ku suubiye lastu ka mid ma ihi wallaahi baan ku dhaartay minhum dadkan war anuu dadkan ka mid maanan ahayn wa inamaa ana dufayliyun anuu dufayli baan ahay danantuhum waxaan u maleeyey yudcawna in loo yeedhay ilaa saniicin weliimo fadakaltu fii jumlatihi waan isku soo tuuray uun faqaala wuxuu yidhi laysa haadaa kani maaha maa yucfiika waxaan kugu cafinayo mini idribuu cunuqahu war qoorta ka gooya buu yidhi faqaala markaasuu yidhi aslaxaka allah allaha ku suubiye in kunta laabudda marley haddaad tahay faacilan mid samaynaya inaad idisho famurisa yaa ninkan seefta la dhacaya ragga waxaad amartaa an yadriba badnii bisayf inuu caloosha igaga dhufto seefta fa inahu calooshu huwa aladii waa ka awqacanii igu riday fii hadihi lwarda mushkiladan war caloosha mushkiladan oo dhan igu badaye ani caloosha iga geliya buu yidhi fadaxika waxaa qoslay saaxiiba shurda ninkii ciidanka haystay وسأل عنه وحسبوه سؤالي فأخبروه وحي أشيغا أنه دفيلي إنه دفيلي يهي معروف لا يقانه فخلى سبيله وددي بو بني مركا لبا نينو دقن ما أيا مالي صاحبي ولا دقن لبا أن إسلامين با صاحب ميل بي- أي اسكو راعين markay labadii doqon israaceen ayuu midi yidhi warniyo waxaan jeclaan lahaa inaan xero idiloo adhiyo helo si aan caanaheegana u cabo kaanu baahdana aan u qashoon hilibkeega u cuno aan iskaga raaxaysto dee nimcada kii kalea yidhi anna waxaan jeclaan lahaa inaan xero idiloo wada yey ah helo yeyga maxaad ka heli lahayd buu yidhi oo adhigaagu ma ku diri lahaa buu yidhi oo ma adhigaygu yeygaagu cunayaa buu yidhi halkiiba isku qabsadeen way islaayeen adhiguna ma jiro yeyguna ma jiro waa laba doqonoo isma dhaamaan waa labadii nin ee bidaarta lahaa garfeedha isku haystay soomaalidu ka sheekayn jireen laba nin oo bidaar leh ayaa garfeedha isku qabsaday bay yidhaahdeen maxay ku feedhanayaan waa loo xiir mid kastaabe waxa dhacay markii labadii nin ay halkii isku dirreen ee halkii isku laayeen ayay ku heshiiyeen war ninka ugu horreeya inagu soo baxa hayna kala xukumo ku kaloo doqonoon dhaamin ayaa ku soo baxay laakiin doqonkani dameer buu wataa laba qarbad oo malaboo qaaliya ayaa dameerka u saaran waa malabkii ugu qaalisanaa way uga warrameen qisadoodana kala xukun bay yidhahdeen anidi kala xukumee kaalaya buu yidhi intuu qarbadkii soo furay uu afka ka furay ayuu meel ciid badan la tegey markaasuu intuu afka ka furay buu malabkii kusii daayay dhagagax ma laga guri karaa mar dambe markuu ku dhameeyo kii kalena qaaday markaasuu kusii daayey oo malabkii ciiddii buu ku shubay markaasuu yidhi war waatuu ilaahay dhiigayga sidaan malabkaa u daadiyey uu u daadiya inaad doqoma tihiin buu yidhi saasuu ku kala xukumay malabkiisii mee hantidiisii mee waxa weeye wuxuu islahaa dadkan kala furdaami caqligu ku kala furdaamiyuu waayey oon ahayn inuu horta hantidiisa burburiyo watasaaxaba waxaa saaxiibay axmaqaani laba doqon fii dariiqin meel wada ayay ku saaxiibeen faqaala axaduhumaa midkood baa ku yidhi lilaakhari kii kale inii atamana waranu waxaan jecelahay qidcaanan xayn idilo min alghanami adhiya inaan yeesho antaficu bilabaniha caanaheegaan intifaacsan lahaa wa laxmiha hilibkeegana waan intisaa- intifaacsan lahaa wa suufiha dhogorteedana waan is- intifaacsan lahaa faqaala lahu saaxibuhu ninkii kalea ku yidhi wa ana atamana anna waxaan jecelahay qidcaanan xayn idil oo min adi'aadi yey-a inaan yeesho ursiluhaa waan ku dili lahaa un calaa hanamika adhigaaga xataa laa tatruka si ayna uga tegin minhaa xaggeega shay-an neefna faqaala lahu wuxuu ku yidhi wayxaka hoogaage ahaadaa min asuxba orma saasaan saaxiiba ku nahay buu ku yidhi واعتدم وحا ادكاداي بينهما دخدودا النزاع دودي والمخاصمه يا مرنكي ثم تراضيا waxay ku qanceen ee واعتدم halkaasi way miimkiyo daalka daalka horeeya واعتدم way halkaasi واعتمد baa idin qoran baan u malay واعتدم daalka horeeya ثم تراضيا waxay ku qanceen an yahkuma baynahuma inuu kala xukumo أول من يطلع عليهما قفك كوبادة كسوبحا فطلع عليهما وحا كسوبحا رجل من راكب فوشا حمارا دمير عليه دميرك وحا سارا زقاني لبقر بدون من العسل ملبا فحدثاه ويغشيكيا بحديث ما شيكدودي فأنزل الزقين لبدي قربت بسودجي وفتحهما أفكو كفري حتى سال عسلهما ملب كيبا ضاطي على تراب عيدي بكتاطي وقال وحيوني صب الله دمي واتو إلهي ديقيق ضاضيا مثل هذا العسل سيدا ملب كاسحو كالي إن لم تكونوا أحمقين طيدا لبدقون عين ورلبدقون باتي واتو إلهي ديقيق سيدا وضاضيا أبوي حكم كلا أيو كلا قرن واي وكو كلا حكمه أون كا أهين waxa waxa laga waramaa nin boqora ayaa saaxiib lahaan jiray laakiin boqorku inan dhacasa buu dhalay inan un inanka ugu doqonsan buu dhalay boqorka saaxiibkii baa bukooday inankii yaraayo ina boqor oo dee la qiimaynayo ayaa yidhi aabba waxaan buuqanayaa ninkii hebele dee saaxiibka ahaa odaygaa is yidhi inankaagani waa doqonoo kabuhu dhex fadhiisan wuxuu idhi aabbo dee ina boqor baa tahay ee markaad tagto meel dheer fuul buu idhi meel dheer markaad meel dheer fuusho waxaad tidhaahdaa maxaad isku daydaa ku dheh markuu ku yidhaahdo cuntada nooca alla macaana un adigu raaci buu yidhi macaana dhakhaatiirta ayaa ku soo buuqda dhe buu yidhi markuu ku yidhahdo dhakhtar hebel alla ile waa nin gacan fiican dhe buu yidhi inankii yaraa si u cararayey buu u galay waa nin weyn laakiin nacasa wuxuu is yidhi aabbaha waa kii ku yidhi meel dheer fuule dee maxaad samaystaa gidaarkii buu fantay gidaarkii ayuu fantay intuu soo dhacay ayuu ninkii xanuunsanayay beerka kaga dhacay isagoo xanuunsanaya laga dulqaaday or maxaa ku helay waa ina boqorro dee lalama hadli karo war bal halkan fadhiisiya markaasuu la hadlay kii xanuunsanayey cuntada maxaad isku daydaa buu ku yidhi waxaan isku dayaa sunka gee sunta geeridaan isku dayaa buu yidhi alla macaana buu alla macaana markaasuu dhakhaatiirta yaa ku soo buuqda malakulmawdka ay soo buuqda alla gacan fiicana buu yidhi waa dhakhtar khatara carabtu mahmaabay ka bixiyeen la yidhaahdo arsil xakiiman walaa tuusiihi waxaa la yidhaha nin geesi yaa la dirtaa lamana dardaaro haddii lagu dhaha war meelheblaayo tag oo sidaa dhe haddii la yidhaha meelheblaayo tag oo sidaa dhe waa khalad orader meelheblaayo waxaa doonaysa ii sheeg waxaan odhanayaana aan u ijiraa markaase eeg haddaad meelheblaayo tagoo sidaa iyo sidaa dheh waxaa laga yaabaa duruufta aad kala kulanto inay sidii kuu suurtogeli weydo meel laga odhan karaba inayn ahayn shirkaa tagoo hadalkaa ka dhiibo dee shirki waxaa laga yaaba inuuna hadalkanba munaasib u noqonin uu si kaleba u dhigmo ayaa laga yaabaa nacasku hadduu kasoo dhex tuuro uun arsil xakiiman walaa tuusiyi waa khatar wa marida waxaa bukooday sadiiqu nin saaxiib laha liaxadi saada boqorrada midkood fa araada wuxuu doonay an yanfuda ilayhi inuu u diro ibnahu inankiisa liyacuudahu si uu buuqdo fa awsaahu inankiibuu la dardaarayo wa qaala lahu wuxuu ku yidhi idaa dakhalta markaad u gasho fajlis waxaad fadhiisataa fii arfaci lmawaadic meel uun meesha ugu dheer meel dheer fadhiiso wuxuu diidan yahay kabaha inuu dhex fadhiisto waqul lilmariid ka xanuunsanaya waxaad ku tidhaahdaa man yajii'uka min alatiba war dhakhaatiirta ayaa kuu yimaada ku dheh fa idaa qaala markuu ku yidhahdo fulaanun hebel baa ii yimaad faqul waxaad tidhahdaa mubaarakun maymuun waa nin barakaysan waa dhakhtar barakaysan dheh uma qul lahu waxaad ku tidhaahdaa maa hidaa'uka qadadaadu waa maxay fa idaa qaala markuu ku yidhaha kada wa kada waxa iyo waxaasan ku qadeeyaa faqul waxaad tidhahdaa طacaamun maxmuud waa cunto macaan fadahaba alibnu kii yaraa baa tegey fadakhala cala alcaliil kii xanuunsanayey buu u galay uma jalasa fii aclaa makaanin meeshii ugu dheeray buu fadhiistay famaa labisa ma joogin an saqada cala arajul inuu ninka dusha kaga soo dhaco fa awjacahu wuu xanuuniyey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man yacuuduka yaa ku soo buuqda min aladiba dhakhaatiirta faqaala wuxuu yidhi malakulmowt malakulmowtka ay soo buuqda faqaala lahu wuxuu ugu jawaabay mubaarakun maymuun alla ileh waa dhakhtar barakaysan oo gacan macaan uma qaala wuxuu yidhi maa didaa'uka maxaad ku qadaysaayood isku daydaa faqaala lahu wuxuu ku yidhi sumu lmowt sunta geeridaan ku qadeeyaa faqaala lahu wuxuu ugu jawaabay طacaamu طayibu maxmuud waa cunto macaan oo aad iyo aad alla ilahe u barakaysan buu yidhi cuntadaasi nin baa beri guri kiraystay gurigii markuu kiraystay ayuu guriga sakfigan sare qaqaqaqac buu yidhi u soo dumayaa kii kirada doonayay baa u yimid markaasuu yidhi adeer kiradii si bishiiba gaadhay markaasuu adeer gurigan iga hagaaji gurigan iga hagaaji wuu qacqacleeyaaye war dhibaato male wuu tasbiixsanayaaye buu yidhi iska daa gurigu wuu tasbiixsanayaaye iska daa markaasuu kii kale ku yidhi sheekh waxaan ka baqayaa buu yidhi markuu tasbiixsado inay naxariista ilaahay intay qabato aad u khushuuco uu igu dul sujuudo hadduu gurigu igu dul sujuudo igaga darane guriga iga hagaaji buu yidhi waaqaama rajulu nin baa degay fii daarin guri buu degay biujratin kiibuu ku degay wa kaana wuxuu ahaa khashabu sakfi guriga khashabkiisu iyo tafarqac kii qacqac yidhahda katiiran in badan falamaa jaa'a markuu yimid rabudaarkii guriga lahaa yudaalibuhu isagoo ka codsanaya bilujrati kiradii qaala lahu wuxuu ku yidhi aslix haada sakf war sakfigan iga hagaaji fa inahu yatafarqac wuu qacqacleeyaaye qaala wuxuu yihi laa ba'sa ha ka baqin laa ba'sa calayka war dhib kugumahaya ha ka baqin waayo fainahu yusabixu allah war ilaahay buu u tasbiixsanayaa buu yidhi qaala wuxu yidhi akhshaa waxaan ka baqayaa an tudrikahu ra'fa naxariista ilaahay inay qabato oo fa yasjuda calaya uu igu dul sujuudo markaa iga hagaaji buu yidhi nin baa beri dameer soo xaday isna dameer buu soo xaday dameerkii markuu soo xaday ayuu isii sayladda gee sayladuu geeyey sayladdii markuu geeyaa laga sii xaday markii laga sii xaday isagoo faramadhan gurigiisii ku soo noqday islaantii baa u timid oo xaaji dameerkii imisaa soo siisay bay tihi intuu inagu taagnaa baan soo siiyey buuri intuu inagu taagnaa intuu ku taagnaa maxay ahayd isagaa tuugaa soo maa tuuganimuu ku taagnaa wa ru'ya waxaa la wariyey ana rajula nin baa sadaqa ximaaran dameer xaday faata suuqa suuqa ayuu yimid liyabiicahu si uu u iibiyo fa suriqa minhu isagii baa laga sii xaday facaada ilaa manzilihi gurigiisiibuu ku soo laabtay faqaalat lahu imra'atuhu xaaskiisii baa ku tidhi bikan bictahu imisaa dameerkii soo siisay faqaala wuxuu ihi bira'si maali ra'su maalkii baan soo siiyey ugu dambayn culimo waa sheekada aan ugu talagalay cashirkeena inaynu kusoo gebagaboodo nin baa beri caloosha ka xanuunsaday asxaabu alfalaasifa waxay dhahan dadka caloosha ka xanuunsada waa dadka caatifada u badan weeyi dadka inta badan indhabeele waxay ku tilmaamaan asxaabu alfalaasifa waa dadka tooda un arka ninku hadduu ku yidhaahdo tiisa un sow dad ku adkaystaa ma jiraan horay u indhabeelaan inta badan ilan adduunka markuu joogay tiisuni u muuqataa indhuhu xoog tan maydaan arkayn unbuu ku leeyahay tan dhiikarka iyo macaanka iyo inta badan dadka u badan waa waxbay ku sheegaan asxaabu alfalaasifa ninka noocaay xanuunkiisu noocaasu inta badan noqdaa bay ku odhanayaan waa qadar allah laakiin way dhici kartaa in loo kala bato nin baa caloosha ka xanuunsaday markuu caloosha ka xanuunsaday buu dhakhtar u tegey dhakhtarkii baa ku yidhi maxaad cuntay laxoox gubatay baan cunay buu yidhi laxoox gubatay oo aada u gubatay baan cunay halkaasuu fadhiisiiyey oo ilan dhakhtar caloosha xanuunayse nin buu u yeelay oo bahasha yare indhaha dadka loogu kuulo samaydaan arag kuxliga war kuxli indhaha u kuula buu yidhi ninkan indhaha marka la kula da waxaa laga yaabaa dadkuna way baxaan xataa xididadan indhuhu way awoodaystaan kadibna waxaa laga yaabaa qofka inuu indha xanuunkii ka bogsadaaba laga yaabaaba indhaha u kula markaasuu yihi dakhtar kuguma iman indhaha buu yidhi waxaan kugu yimid caloosha markaasuu ugu jawaabay haye waxaan isleeyahay waxay laxooxda gubatay hadda kadib ha iska arko oo yuuna dib u cunin baan isleeyahay buu yidhi wa shakaa rajulu nin baa u tegay ilaa dabiibin dhakhtar buu ku cawday wajaca badnihi calool xanuun buu ka cabanaya faqaala wuxuu ku yidhi mada maladii akalta maxaad cuntay qaala wuxuu yihi rakiifan muxtariqan laxoox gubatay fadaca dabiibu dhakhtiirkii baa u yeedhay guduuran buu u yeedhay liyuxilahu si uugu kuulo faqaala wuxuu yidhi inamaa ashtaki waxaan ka cabanayaa wajaca badni calool xanuun laa cayni ishu ima xanuunayso qaala lahu dabiib dhakhtarkii baa yidhi qad carabtu waan gartay walaakin ugxiluka waan kuu kuulayaa litubsira si aad iskaga aragto almuxtariqa ka gubtay oo falaa taakulahu adan weligaa dambe u cunin gebagabada ibnulacraabi qisadiisana inoogu dambaysa ibnulacraabi caanahaasoo mataqaanid ciirta ah ama dhanaanka karuurka ah karuurka welibana caanuhu markay karuur noqdaan haddaad cabto waxaa laga yaabaa inaad ku dhimataa waxba ma aha dee ingiriiskii qisaa ka dhacdayba nin soomaaliya nin ingiriisa oo waxaa jiray shalad ku galay oo ka soomaaligu dhakhtar ma aha laakiin dee waa odayaasheenii halista ahaa ilan soomaalidu rag dhakhaatiirta ka sarreeyay lahaayeene rag dhakhaatiirta ka sarreeya ayay xaqiiqatan hadda anuu waxaan arkoon indhaha saaray laba nin baa isdilay mid baa calooshii laga soo riday kii caloosha laga soo riday ayuu oday yidhi ii qaada dudumo soo maadan arag dudumadan weyn inta calooshii uu halkeegii fadhiisiiyey ayuu dudumo ii ageeya yidhi markaasuu rag intuu u yeedhay buu yihi dudumadii rida dudumadiibaa inta la riday oo dudumadii sidaa loo riday ayaa aboorkan waaweyn maad aragteen ayuu calooshii ku tolay aboorkaas intuu qabadsiiyo unbuu ku tolay calooshii dee ninkii wuu bogsaday carruur danbuu dhaldhalay ninka ayaa talay oday waxa talay dee aan dhakhtarnimo soo arag laakiin siduu u fadhiisiyey iyo siduu u talay iyo maxaa kaa galay qoladani ma hadda inayna u talin baa laga yaabaa runtii waxaa dhacay caanaha oday soomaaliya oday ingiriisaa beri ku sharatamay ninka ingiriiskii wuxuu idhi sun baan hayaa ku dilaysaa wax saacad ka yar kugu dilaysaa ka soomaaliguna wuxuu idhi anna caanaan hayaa saacad wax ka yar kugu dilaya dee waa caanahan caanahan waa khatar haddaad cabtooda waxba ka daba cabi weydo way ku dilayaan laakiin badidaa layskaga furfuraa hadday dhacdo ood cabto badidaa inta badan layskaga furfuraa hunguriga la istaxayaanoo naqas kaa soo bixi maayo ibnulcaraabi baa caano dhanaana inta la keenay ayaa waxaa lagu sharatamay isagiyo nin kale cariga caanaha intuu xabo aan ixiix odhanaynin ixiix ixiix de waa halkan ay fadhiyaan ma og tahay waa hanti baa lagu kala qaadanaya mid baa yidhi anaa cabaya mid baa cabay markuu cabayy ayay intan istaxeen markaasuu hadli kari waayey sakaraad markuu noqday buu yidhi kabshun amlax wa nabtun aqbax wa ana fiihi asjax asjax wuxuu ihi kabshun amlax wangiirgiira wa nabtun aqbax cagaar foolxun wa ana fiihi asjax anna gabay baan ka dhex tirinaya faqaala akuuhu walaalkii baa ku yidhi qad tanaxnaxta or ixiix baa tidhi naga daa faqala wuxu uhi man tanaxnaxa falaa aflaxa ninka ixiix yidhahdaa weligii bay liibaari maaye buu yidhi culimo sheekadaa waxaynuu soo qaadanay horta luqa alcarabiya waxa loogu talagalay adabka in laga barto waa sheekooyinka adabka loogu talagalay adabka hamoodina inuu yahay un gabay la tiriyo sug adabka marka laga hadlayo waa gabayga iyo hadalka nasriga ah labadaba ugu gala waxaa loogu talagalay ardayga dhiganaya si una uga daalin in ama wax xikmad ugu fadhido noqoto ama wax madadaalo ah ay noqoto intaana ay u dheeraato luqa barasho ay u dheeraato sheekooyinkaa tirada badan waxaan kaa rabaa arday oo halkaa aynu marayno wixii ka horreeyey oo dhan inaad kusoo tatbiiqiso waxa ugu horreeyey maxaa kalaam ahaa maxaanse kalaam ahayn sheekadaa ka soo hel waxaan kaa rabaa maxaa ismiya maxaa ficila maxaa xirif xarafa sheekadaa ka soo hel waxaan kaa rabaa maxaa ismi daahiri sideed buu ahaay sideediisii halkaa ka soo hel waxaan kaa rabaa damiirku lixdan buu ahaayo lixdankii damiir waxaa ku jira halkaa ka soo hel waxaan kaa rabaa ismiga mubhamkaa boqol iyo labaatankiisii iska dhaafo ismu ishaarahana shantiisii uu soo hel ismiga mawsuulna lixdi sideediisii soo hel waxaan kaa rabaa sheekada inaad ka soo saarto icraabku afar qaybood buu ahaayo afartii qaybood waxaan kaa rabaa ficilku saddex buu u qaybsamaya saddexdiisii qaybood waxaan kaa rabaa maadigu saddex calaamatulbinuul ahay saddexdiisii calaamatulbine waxaan kaa rabaa amarku afar calaamatulbinuul ahay afartiisii calaamatulbine adigu almuhim kuu koobi maaye ilaa faacilada ilaa halkaa hadda aan marayo wixii ka horreeyey oo dhan maxaa calama maxaan calam ahayn waxaad kolkaas samaynaysaa cashirkaaga iyo cashir cashir baad u eegi kitaabka soo fur cashir hebel muxuu iga rabay dhe markaad cashir hebel eegto waxaad eegaysaa kolkaa sheekadan maxaa kaga jira waad qoraysaa cashir hebel baad haddana u imanaysaa sheekadan maxaa kaga jira waad qoraysaa wahaakada saasaynu insha allah ugu talagallay bartaasu inoogu joogaya allah subxana wa tacala alam